yuusuf maxamed faarax waxaad ka mid tahay waxgaradka deegaanka bal waxaad ka warantaa xaaladahan magaalada ka jira iyo dadka waxyaabaha isla dhex marayo
walaala saalex waa indha-indheeyey waa wuxuu tegey waxaan marka hore run bay u ekayd waa raadiyey isbetelka ankee waa tegey xaafadaha waa tegey wax innaba ha yaraatee moobeelkan wax uu u dhimay ma arag weli
waa tahay dadka deegaanka qalaliyo degan waxay sheegayaan in haweeney la liidato xanuunkaasi oo lasoo wacay in haatan la seexiyey isbitaalka bahar dheere arrintaasi maxaa ka jira
sida la ii sheegay gabadhaas wayba jiranaan jirta waxa ay sheegayaan waxba kama jiraan gabadhaas way jiranaan jirtay malakumowdna qofku wuu leeyahay way dhiig bay afka ka keentaa la yidhi afka hadday ka keentay tiibay bay qabtaa in laga daaweeyaa fiican laakiin maana arag meel oo xanuunkaasi taleefon qofuu qabtay tabcaan ku ah weli ma arag adigu haddii aad xaaladda qiimaysay arrintan maxay kuula muuqataa wax ka jira ma lahan anigu jecelahay arrintan waxba kama jiraan
dabcan dadku waxay sheegayaan in taleefon ka bilaabanayo taleefon dheer oo ka bilaabanayo eber eber sagaal wax la mid ah in dadka uu soo wacayo qofka marka la soo wacan isla markii uu meerbeelayo marka arrintaasi ka waran waa wax dadka ku ciyaarahayo saan aaminsanahay waa wax dadka ku ciyaarahayo iskaga fataaliin ah waxa hadda moobeelkaasi eber eber sagaal sagaal shan shan ah inta dhegta saartay ku dhintayna annaga weli ma hayno waa barobagando
de magaalada baari waa magaalo weyn xaafado badan ayaa ku yaala tuulooyin badan ayaa hoos taga ilaa hadda wax aad ka maqasho ma jirta arrintaas innaba ha yaraatee ma jirto waa faahfaxdhuun bay dadku ku dhihi iyo kismaayo baar dheere dadku moobeelladu waa la wacayaa wax innaba ha yaraatee dhibaato ay soo gaartay ma arag waa raadiyey laakiin dadku malaariyo baar dheere malaariyay dadku qabaan waa xanuunsan karaa dhagaha dhiigu ka keeni karaa malakumowd buu leeyahay laakiin wax taleefon intay qabteen dhintay ama dhibaato uu u keenay weli ma hayo saalexe adigu dabcan yuusuf qoojow wax ku soo wacay ma jirta oo taleefonka noocaas ama dad la soo wacay oo aragta ma jiraan maya maya dad isoo wacay anigu waa arkay laakiin kama rumaysan ma waxaanu shirkaday ku barabaqaamayaan waxba kama jiraan weriya aniga intaasaan kuu sheegayaa ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa dadka ilaa hadda aaminsan in ay jiraan dad u dhintay ama dad la jeefa xanuunkaas u keena taleefonka waan raadinay arrimahaas waan raadiyey aniga duqi magaaladan ahay wax dhibaata ka imaanayso dadweynaha in lagu sameeyo yaan ka hortegey meel kastaan maray xog kastaan raadiyey waa ka waaya wax taleefonkaasi dilay deegaanka baar dheere